أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon kataabel akhbaariye ayaa maanta baahaysay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka daarunimca ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe kulan wadatashiy ah oo u dhexeeyey hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ayaa soo gabagaboobay kaasi oo bayaan dhexgal ah laga soo saaray kooxda riddada soomaaliya ayaa ishoristaa ku sameysay xildhibaano ka tirsan dhawaaqidda riddada oo doonayay inay u ambabaxaan magaalada kismaayo idaacadda islaamiga landalus ayaa heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiisha iyo murtadiintii dhimashadii dhaawaca ku noqday weerarkii cagmarinta ah ee ka dhacay deegaanka abuurey ee bariga wilaayada hiiraan bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka faa'iidaystay nadudiini ah oo looga hadlayay sida ugu wanaagsan ee lagu soo dhoweyn karo bisha barakaysan ee ramadaan taasi oo ka dhacday degmadaas maamulka islaamiga degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bakool ayaa dowladdiini ah u soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaasi maamulka riddada ugu magacaaban gobolka hiiraan ayaa sii kordhiyey dhibaatooyinka uu ku hayo bulshada ku dhaqan magaalada bardaweyne
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbuuca ah taariikhda hijiriguna ay tahay toddobaiylabaatanka bisha shacbaan kun afar boqolix iyo fartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door karoona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan kataabeel akhbaariya ayaa baahaysay filim cusub oo lagu soo bandhigayo weerarkii ciidamada mujaahidiinta ay kula weerigeen deegaanka daarunimca ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan
filimkan oo la daawan karo muddo ku dhowaad lix daqiiqo ah ayaa ahaa mid xiise gaara leh wuxuuna soo bandhigayaa xaqiiq badan oo loo bidhaamiye muslimiinta ku nool dunida daafaheeda gaar ahaan muslimiinta ku nool bariga afrika wuxuu filimkan ku bilaabanayaa ciidamada mujaahidiinta oo weerar ka bilaabayo iyaga oo kor u sida raayada towxiidka si ay uga taagaan difaacyada cadowga arrinkaas oo ugu dambeyntii allah uu suuro geliyey waxaa filimka lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo la wareegaya dhammaan difaacyadii cadowga sidoo kalena waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo raayada towxiidka ka taagay dabaqa ugu sarreeya ee masjidka deegaanka daarunicma ee wilaayada shabeellaha dhexe sidoo kale intuu filimka soconaya waxaa la arkayaa miidadka maleeshiyaadka murtadiinta oo qaarkood xabaddu ay ka haleeshay qeybaha sare ee jirka kuwaas oo afgambooti u yaala difaacyadii ay ku sugnaayeen shartana ay ku maleegayeen qeybaha ugu dambeeyay filimka waxaa lagu soo bandhigayaa qanimadii mujaahidiinta halkaasi ay ka heleen ee ay ka furteen maleeshiyaadka murtadiinta kuwaasoo qeyb ay ka ahaayeen saanad militari oo dhammaystiran
لا تتركه من مرتازك باغي نجس من مرتازك باغي نجس يا ابن العقيدة حركه عزمك ولا ما تبتئس جد عدوك وانهكه صوبه تقناص واحترس صوبه تقناص واحترس دق الطبول المعركة هي تقدام filimkan lagu soo bandhigay weerarkii taariikhda galay ee deegaanka daarunicma ee shabeellaha dhexe wuxuu ku soo aadayaa xilli kanaalka muuqaal aragka kataa'ib al ikhbaariya maalmahan dambe uu baahinayay fiidiyowyo kooban oo ku aadan weerare ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadayeen goobo kala duwan oo murtadiintu ay ku sugnaayeen dhanka kale kataayib al ikhbaariye ayaa barqanimadii maanta baahisay sawirada weerarkii cagmarinta ahaa ee shalay ka dhacay deegaanka abowrey ee hoostaga degmada buulo burde ee bariga wilaayada hiiraan waxaana sawiradan lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo la wareegay gacan ku-haynta labada xere ee murtadiintu ay ku sugnaayeen ee ku yaalay deegaanka aboorey iyo sidoo kale meydadka murtadiinta oo daadsan duleedka deegaanka aboorey gaadiid lagu gubay weerarka iyo sidoo kale qaniimo isugu jirtay hub iyo gaadiid oo mujaahidiintu gacanta ay ku dhigeen waxaana weerarkii shalay lagu xasuuqay murtadiinta ee ka dhacay deegaanka aboorey uu ku biirayaa weerarada taariikhiga ah ee sida ba-an loogu laayay cadowga allaah mahadsanida waa xasaan kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ayaa soo gabgaboobay kaasi oo bayaan dhaxalgal ah laga soo saaray sida uu ku waramayo walaalka ismaaciil salaad guuleed kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay shala gilinkii dambe filim lagu soo bandhigay kulan ballaaran oo dhex maray hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka islaamiga kulankani oo ahaa mid wadatashi ah ayaa waxaa filimka ka soo muuqanaya mas-uuliyiin isugu jiray madaxda wilaayaadka iyo hoggaanka sare ee xarakada oo ugu horreeyo amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abuu cubayda xafidahullah sheekh muuse cabdi caraale oo akhriyey bayaanka ka soo baxay kulankaasi ayaa dul maraya qodobada lagu gorfeeyey shirkaasi iyadoo laga duulayo amarka allaah ee ah inay muslimiintu si wada jir ah uga tashadaan aayahooda iyo maslaxadooda adduun iyo aakharo waxaa allaah fadligiisa soo gabagaboobay kulan wadatashi ah oo ay isugu yimaadeen wulaadda wilaayaadka islaamiga iyo hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankaas oo qabaqaabadiisa lahaa maktabka siyaasadda iyo walaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu gorfeeyey arrimo kala duwan ay ka mid yihiin duulaanka cusub ee gaalada isom damaca saliibiyiinta etoobiya hagardaamada dowladda ridada ee turkiga fashilka xukuumadda ridada boobka iyo billiqada khayraadka dalka colaadaha sokeeye ee dalka ka aloosan horumarinta adeegyada bulshada iyo ka hortagga fisqiga iyo fasaadka falaqayn iyo xog isweydaarsi laga yeeshay arrimaha lasoo xusay iyo in kaloo badan waxay kasoo qaybgalayaashu soo saareen qodobada hoos ku xusan kulankaasi wadatashiga ahaa ayaa gabagabadiisa laga soo saaray warmurtiyeed ka koobnaa ilaa toban qodob oo uu goobta ka jeediyey sheekh muuse cabdi carale waaliga wilaayada islaamiga banaadir kow in lasii xoojiyo jihaadka farducaynka ah ee lagula jiro gaalada soo duulayaasha ah magac weliba iyo maandheyd kasta oo ay sheegtaan labo in waxaa loogu yeero dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka dhisan ay yihiin maamullo riddo ah ashahaadala dirir iyo gacmo gaalo ah ayna waajib tahay in lala dagaalamo xukunkana laga rido sida ku cad fadwooyinkii culimmada soomaaliyeed ay ka soo saareen shirarkii wadatashiga ee sannadihii kun afar boqol soddon iyo saddex kun afar boqol soddon iyo shan iyo kun afar boqol afartan iyo afar hijri saddex heshiis walba oo lagu xaraashaayo khayraadka badda beriga iyo hantida guud ee dalka waa heshiis waxba kama jiraan ah oo aan lahayn tix iyo taabagelin toona waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab caddaynaysaa inay la xisaabtami doonto cid weliba oo kulug leh heshiisyada baadilka ah iyo qandaraasyada lagu boobaayo hantida ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed afar in xukuumadda riddada turkiga aysan waxba ka duwanayn saliibiyiinta xabashida iyo gaalada shisheeye ee dalka ku soo duulay sidoo kalena ay waajib tahay in lala dagaalamo lagana difaaco xadgudubyada ay ku hayso khayraadka iyo madax bannaanida dalkeenna namber shan in xal loo raadiyo colaadaha sokeeye ee ka alowsan dalka lagana shaqeeyo sidii loo xorayn lahaa loona nabadayn lahaa deegaanada ay dagaaladu ka holcayaan iyo heshiisiinta qabaa'ilka soomaaliyeed lamber lix in sare loo qaado wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada soomaaliyeed si ay qayb uga noqdaan xoraynta dalka difaaca khayraadkooda iyo u gargaaridda muslimiinta tabaalaysan dhanka kalena uga digtoonaadaan dabiinada gaalada iyo murtadiinta lambar todobo in la ilaaliyo midnimada walaaltinimada dadka mujaahidiinta ah iyo muslimiinta guud ahaan si wada jir ahna looga hortago qof weliba oo isku daya inuu kala dhantaalo midnimadaas intaasi kadib waxaa halkaasi hadallo kookooban ka jeediyey mas-uuliyiintii mujaahidiinta ee kulankaasi ka qayb galay iyagoona cabiray shucuurkooda iyo dareenkooda ku aadan kulanka kataayib al ikhbaariy ah ayaa intii uu socday shirkaasi waxay wareysatay sheekh axmed cumar abu cubayda amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoona ugu horreyntii amiirku ka hadlay kulankani iyo waxa uu xambaarsan yahay waxaana uu xusay in mujaahidiintu ay buuxiyeen kaalintii iyo booskii sheekh maxamed mire allah ka aqbalay shahaadadiisa oo dhowaan shahiiday sheekh abuu cubayda ayaa kula dardaarmay dhammaanba walaalaha mujaahidiinta ee halgamaya inay sii laba jibaaraan acmaasha jihaadka ay ahayaan caqligooda iyo hal abuurkoodana ay uga faa'iideeyaan jihaadka socdaa marka ugu horreyso waxaan u mahad celinayaa bahda iclaamka gaar ahaan walaala alkataa'ib oo haddana shirka inala joogay ama nala wadaagay in badan oo ka mid ah ayaan u mahad celinayaa marka labaad oo kale intaan oo wujuha oo meesha kugu timid oo qaar ka mid ah si gaara loo arka ma aan si jamca loo arki jirin ayaan halkan ku kulannay marka dareenkaygu aad buu fiican yahay maasha allah mar kasta oo qof oo mujaahidiinta ka tirsan oo mas-uula ama jundi uu ka baxo sida dadka muslimiinta lagu yaqaano nin kale ayaa soo baxa wiil kale soo buuxshaa waxaa ilaahay fadligii abooska walaalku ka baxay inuu hadda buuxo shaqadii uu wadayna hadda in la kala qaatay in shaqada halkaa kasii socoto masiiradeeda marna ayna istaagin dhammaan waxaan kula dardaarmayaa walaalaha idilkood in aysan daalin sabraan adow la sabartamaan mahaamta iyo shaqada gaarka loo diray ay ku filnaadaan mid kaloo dheeriya fikirkeedii iyo baaceedii iyo taladeedii iyo caqliyadeedan ay la yimaadaan si islaamka cuquushooda kaga faa'iidaysto oo qofka keli uusan ku ekaanin jibaalkii loo jaray ama qaybtii yareeda shaqada laga dhiibi karin uusan ku ekaanin laakiin si caaliman inuu fikir u noqdo dadka muslimiintana waxa way maskaxdiisu ay ka faa'iidaystaan runta shirkan wuxuu ku soo aaday ayadoo sheekhu uu sheeday dhinaca labaadna isbedelo badan ay jiraan adduunka dhan macnaha isbedel uu ka jiro gaar ahaan qaaradda hadda aan ku nool nahay uu isbedel uu ka jiro oo cadowgu ku soo duulay walaayaadka shareecada islaamka lagu maamulo uu burburay siyaasiyan oo askariyan oo amniyan uu burburay xaalad inhiyaarin uu ku dhow yahay kadib markii uu garguurtay uu saddex sano oo dhowr bilood dhiman uu shaqada hayay haddana dee moogtahay uu jabkiisa iyo siyaasxumadiisa ay ka muuqata saaxada guud ahaan gobolka ay ka muuqata uu ku soo aaday marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in maamulka walaalka bedel uu la jaanqaadi doono masiiradan uu dhammaystiri doono isagoo macnaa maaragtay ka tillaaba qaadi doono meeshii ay walaalku u marayeen iyo cadowga jabka gaaray yani maaragtay dhaawiciisa in lasi dhamaystiro
kooxda riddada soomaaliya ayaa ishor istaag ku samaysay xildhibaano ka tirsan dhawaaqyada riddada oo doonayay inay u ambabaxaan magaalada kiismaayo haddaba warbixinta warkan waxaa iigaya walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare iyadoo uu sii xoogeysanayo khilaafka u dhexeeya kooxda riddada soomaaliya iyo maamulka shahadala dirarka ah ee jubbaland ayaa kooxda riddada waxa ay qaaday tallaabooyin ay xanibaad ku saartay xildhibaano kasoo jeeda deegaanada uu ka harmiyo maamulka axmed midoobe xildhibaanadan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada oo shir jaraa-id ku qabtay muqdisho ayaa xusay in laga hor istaagay inay ka duulaan magaalada muqdisho ayna gaaraan magaalada kismaayo garoonka diyaaradaha muqdisho ayay sheegeen in lagu xanibay iyagoo eedeymo kulul u jeediyey madaxa kooxda riddada murtad xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa murtad xamse cabdi barre garoonka diyaaradaha waxaa ka furan xafiis ama xabsi aan idhaahdo dadka jubbaland u socda ama ka imanaya lagu intrigood gareeyo lagu waraysto lagu dhibaateeyo markii aanu tagnay garoonka diyaaradaha oo aanu qaadanay boarding baskii muddo aanu fadhinay ayaanu markii dambeeto v i b da howlwadeenada jooga ayaanu yidhi diyaaradii goormay duulayso aanu u dhiibnay bahalladii boarding baskii diyaaradda lagu raaci lahaa kadib waxay noo sheegeen systemka inna laga saaray waxaanu aadnay counterkii shariikadda tikitka iska lahayd oo diyaaradda aanu raacayna lahayd kadibna waxay noo sheegeen in ciidanka ammaanka garoonka diyaaraduhu ay amar ku bixiyeen inaanaan diyaaradda raaci karin systemkana sidaana looga saaray
tii hore waan ogeyn oo markiiu duulaanka ku qaadayay jubbaland gaar ahaan raaskamboonid siddeed boqol oo kilomitr halkan uu kaga duulay runtii hadde waa loo wada jeeday taasna way dhacday ilaa iyo haddana cid dembigaas qaadatay ama loo ciqaabay weli ma jirto laakiin waxaan ognahay xasan sheekh inuu ka dambeeyo eh, xamsena uu u soo dhex maro in dadkaas reer jubbalana si gooniyaha loo beegsado arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo kooxda raddada ay cunaqabateen saartay deegaanada uu ka arrimiyo maamulka uu hogaamiyo murtad axmed madoobe kadib dagaaladii lagu jibiyey maleeshiyaadka gurgurta ee ka dhacay raaskambooni mahadsanid caliyare idaacadda islaamiga landalus ayaa heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiisha iyo askarta murtadiinta ah ee dhimashadii dhaawaca ku noqday weerarkii cagmarinta ahaa ee deegaanka abuuraya ee bariga wilaayada islaamiga iiraan ka dhacay cabduqaadir maxamed rabaani ayaa warbixinta warkan eegaya iyadoo maalintii shalay weerar cagmarin ah oo si ba-an loogu xasuuqay murtadiinta uu ka dhacay deegaanka aboorey ee hoostaga degmada buulo burde ee bariga wilaayada hiiraan ayaa waxay idaacadda islaamiga al andalus heshay magacyada qaar ka mid ah saraakiishii iyo askartii murtadiinta ee dhimashada iyo dhaawaca ku noqday weerarkaas xasminta ahaa aynu ku horumarno magacyada bakhtiyada murtadiinta shariif cabdi garuun waa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada shidane cabdi huruwaa waa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada cadaawo faarax waa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada booliiska muuse cali faarax cabdulaahi xuseen waasuge jeelow cige cabdallo dhuxulow haraadane waa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada beere fale waa sarkaal kaloo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada sirdoonka dhanka dhaawacyada sidoo kale qaar ka mid a magacyada murtadiintii lagu dhaawacay dagaalkii shalay ka dhacay aboorey waxaa ka mid a koronel cali dhuux cabdi mahad oo horey u soo noqday taliya ku-xigeenkii booliiska riddada ee gobolka banaadir muumin eelay oo ahaa guddoomiyihii hore ee maamulka riddada ee degmada maxaas waxaa gaaray dhaawac culus xuseen xasan waa sarkaal ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada cabdulaahi cali raage isaguna waxa uu ahaa taliyo guuto oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada sidoo kale isla duleedka degmada buulo burde qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen duleedka magaalada buulo burde ayaa lagu gubay gaari nuuca cabdibilaha ah oo ay la socdeen maleeshiyaad murtadiin ah waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday maleeshiyaadkii lala beegsaday qaraxaas sidoo kale hiiraan ciidamada mujaahidiinta waxa ay weerar duqeyn ah ay ku qaadeen xerada maleeshiyaadka riddaday ku leeyihiin gudaha degmada buulo burde waxaana jira khasaare cadowga lasoo gaarsiiyey dhanka kale banaadir ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay ahaa qarax la beegsadeen koontaroolka maleeshiyaadka riddada ee suuqa dayax ee degmada kaxda magaalada muqdisho dhanka wilaayada baay qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo ayaa lala eegtay guri uu magaaladaasi ka degan yahay murtad lagu magacaabo xasantaar oo ah taliyaha maleeshiyaadka riddada ee deegaanka goofgaduud waxaana jira waxaana jira khasaare gaaray maleeshiyaadkii gurigaasi ku sugnaa dhanka kale gobolka mandheera ee ku hos jira gumaysiga dowladda silibyadda ah ee kenya howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaanka cumar jiis oo ka tirsan gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga silibiyadda kenya waxa ay ku dileen murtad lagu magacaabi jiray xasan cumar lacag kaas oo ka tirsanaa k b r sidoo kale isla mandheera howlgallada saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolkaas waxaa bakhti iyo dhaawac ku noqday in ka badan laba iyo toban askari oo kufaar kenyaan ah kuwaas oo laga gubay laba gaari oo kooyal ah oo mid ka mid ah qoriga loo yaqaano jiibta uu saarnaa ugu dambeyntiina howlgalladan waxay ku soo beegmayaan xilli ciidamada mujaahidiinta ka howlgalaya bariga afrika ay sii laba jibaareen howlgallada kala duwan ee lagu dhiig bixinayo silibiyiinta iyo dabadhilafyada murtadiinta ee duulaanka shareeca la dirirka kusoo qaada dalkeena muslimka ee soomaaliya mahadsanid rabaani bulshada ku dhaqan degmada buqa qable ee galbeedka wilaayada islaamiga hiiraan ayaa ka faa'iidaystay dowra diini ah oo looga hadlayay sida ugu wanaagsan ee lagu soo dhoweyn karo bisha barakaysan ee rabadaan casaam carafaad ayaa si ama qaadaya warbixintan nadwadan diiniga oo looga hadlayay sida ugu wanaagsan ee loo soo dhoweyn karo loogana faa'iidaysan karo bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa si weyn uga faa'iidaystay qeybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan xaafadaha degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan nadwadan oo lagu qabtay laba koobood oo kale ah masjidka jaamaca ee degmada oo loogu qabtay ragga magaalada iyo hoolka sheekh xasan barsane oo lagu qabtay haweenka bisha markaynaan soo dhoweyno yacni soo dhoweyntuna macnaheeda maaha raashin badan la diyaarsado cabitaan badan la diyaarsado oo ninku qarash fara badan uu galo taas macnaheeda ma aha soo dhoweynteeda waxa weeyaan waa qiyaam iyo siyaam maalintii la soomo waxa weeyaan habeenkii la istaago acmaasha saalixada ah ee ilaahay subxaana wa tacaala waxna sunna ah waxna waajib ah la badiyo war akhriska la badiyo sadaqada la badiyo sidaas way soo dhoweynta macnaheeda ee soonka ay soo hayaa ee muxuu ah lacag ha lii soo diro iyo raashin badan guriga dhigo iyo shahri mawsimu alakli washurbi ma aha mawsimu cunid iyo cabid ku saabsan ma ahee waa mawsimu alcibaada nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadam bih ninkii sooma bisha ramadaan rumayn uu rumaysan yahay alla subxaanahu wa tacaala iyo ballanqaadkiisii bisha dhexdeeda uu dhigay ajri dalab uu yaho ajirdoon uu yaho mukhlis uu yahay dembigiisii horumar waa la dhaafayaabuu nabiga calayhi salaatu wasalaam soomkii marka aan soomaynay axkaam buu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa uu kaga warramay rasuulkana uu ka warramay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi awalan allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahy ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun ilaah wuxuu leeyahy dadka ilaahay nabigiisa rumeeyeenow dushiinna waxaa lagu waajibiyey soom ayaa laidinku waajibiyey sidii loogu waajibiyey kuwii idinka horreeyey korkooda si aad ilaahay uga cabsataan markaasuu allah wuxuu leey ayaaman macduudaad maalmo tirsan baa laidinku waajibiyey ayaaman macduudaad maalmo tirsan oo markaasi faraha lagu tirinaayo ayuu allah idinku waajibiyey allah wuxuu leeyahy faman kaana minkum mariidan qofka idinka idinka mid oo marka xanuunsan oo ramadaankii asoo xanuunsan ku soo aado aw calaa safarin ama safar dushii ahaado musaafiru jitaayo oo socoto ah faciddatun min ayaamin ukhra alla wuxuu leehay korkiisa waxaa ahaaday qofkaasi inuu maalmo kala tirsado maalmahan waa tirinayaa hadday bisha dhan wada qaadato bil soona lagu leeya waa soo qadaynayaa haddii markaa toban maalin ku qaadato hadday shan biri ku qaadato hadday labaatan biri ku qaadato maalmahan waa tirsanayaa markuu soomkaasi markaasi ee safarkii uu ka dhammaado ama xanuunkii uu ka caafimaado iyuu maalmihii markaasi macnaha tirinaya uu soomayaa nadwadan diinigahe lagu qabtay degmada boqa qabile ee wilaayada hiiraan ayaa ku soo aadaysa xilli maalmo kooban ee naga xigta bisha barakaysan ee ramadaan maamulka islaamiga degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga bakool ayaa dowradiiniah u soo gebagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ee degmadaasi faahfaahinta warkan waxaa haya walaalka cabdiqani maxamed dowradan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka dacwada gaar ahaan maamulka islaamiga ah ee degmada tiyeglow islamarkaana socotay muddo laba bilood ah ayaa loo soo gabagabeeyey macallimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah ee degmada gabagabada dowradaah oo ay kasoo qaybgaleen marti sharaf kala duwan ayaa ugu horeyn waxaa kelimad tawci ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali tankala meelin kubanya lizuuma daacatihi ilaahay daacadiisa laasimno daacada ilaahay laasimno mayn ana bulshada marka haddii uu nana fiiriyo bulshada mayn ana kal mir'aati maraayo oo kale haddii bulshadiibani arag doondad oo cibaadadii oo gelabgelab ah jamacahan haadaraane waqtanka fikiraane yacni marka hadhowlankaad walan sheega soo mehelaaso usuuma tukadaa la keliyay ama jamaacada maseedaa la keliyay marka arrintaasna marka inuun isku dhisnow way daacada ilaahay may ku furmay welwel cilmigiyaa ku furmee sumcadawa ilaahay subxaana wa tacaala ku dhoore marka inii dadaalnano walowna haynon ardayda ciyaalkaena inuunka dadaalna muhiim waa intaasi kadib qaar ka mid ah macallimiintii loo soo afmeeray dowradaha ayaa soo bandhigay qayb ka mid ah cilmiga ay barteen yaa ayuha aladiina aamanuu dadkii allinaba rumeeyenow kutiba waybal isinka waajib waali calaykum korkiin asiyaamu soonal isinka waajib waali kamaa kutiba silinka waajib waali cala aladiina dadki oo min qablikum isin hortin haada silinka waajib waali oo kale isin soonal isinka waajib waali lacalakum mayba muduntiina tattaquuna inti alle ku obsataan kitaabka su'aal i jawaabya kaso oday maa huwa sawmu sowmaylka jeediya are jawaabta waybuu al imsaaku can jamiici ilmufdiraati waliwala afuriyay dhammaantiyo intilku af haysada min duluucilfajiri fijirka dhaladowjiiliku bilaaw ilaa quruubi shamsi inti ididiku dhiyaas maca niyati nii macasheeniyoodata dowladii magaasheel araay muscab ibnu cumeer shicaarshenahay waqul rabbi zidnii cilma an oo ardaytaas kumad aha mayba antaa ku jeediyay misku akhriyay baler walay una meelo ka qaadani walkumad eh taabadii una meelo ka qaadani kitaabkumad eh gaar ahaan axaadiista alxadiidu thaamin xadiidka oo sii yeedaad can ibni cumara ibni cumar mayba laha ku wariyay radia allaahu canhumaa usii awjiye alla raali nagada ana rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam ilaahi rasuulkii qaala maybaray umirtu maybaa lii faray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo ee gaalada alkajeeda dadka xataa yashhaduu ilaayo ku garaayaan an laa ilaaha macbuud haglakaabudaamle ila allaahu almaahane وأن محمد نبي محمد رسول الله إله رسول جي إني إني كقراء إني لدقى المولي فري ويقيم الصلاة صلاة إلى يكتك ذا إني لدقى المولي فري ويؤتوا الزكاة زكاة إلى يكديب إني لدقى المولي فري فإذا فعلوا هدي صوبي أن ذلك أرموغا سنتلك شاقي عصموا ميبا أدورين مني أن هجي دماءهم أي سفق دمائهم ديكشو deediyowshay maybuaya oo dhowreen wa amwaalahum ay akhda amwaalihim maalsho qaadashadiisii oo dhowreen ilaa bixaqi lislaami islaamkii xagyay maahane wa xisaabuhum xisaabtiyoon cala allaahi alle korshay haati rawaahu lbukhaariyu wa muslim wallaahu yaquulu lxaqa wahuwa yahdi sabiil ugu dambeyn malaaq cali maxamed yirow oo xafladda lagu martiqaaday ayaa macalimiinta kula dardaarmay in booska ay islaamka kaga aadan yihiin kaalintooda kasoo dhalaalaan maisinka mahadnaqaana soo saarasta jiilkan muslimiinta isansada sharafti lahaan saarahaydtan dadaalkii haddi wedan iyo labaraabshi ini biidan dadaal badna wedan ilaahay dadaalkii mahadsiinkulayaca ummaddii muslimiinta hayti awalan aftiinkii koowaadoo leenfadhiyo ummadan muslimiinta ee diintii haka barbaari lahayti isangu dadaalkin inay dadaalka dartaan masaajidii laasimtaan iyaalkin iyo isiinba siday leenka tarigale ingudutaan mas-uuliyadiisa ilaahasin la qaada laha jazaakumullahu khayrtan kala maysinku osaane dadkii xamil qur-aanka hayti itin lansada loogi taaragda islaamka haddii reerlinka naqad ka faana jaran islaamka see dhinigay lahan ku gale anoo xaamil qur-aan ahayd dhinigay islaamka meha ku gala muslimiintan dadkii arafade ya itiin ilaahay hasin ku dhag maamulka islaamiga ah ee degmada tiyaglow ayaa bilihii lasoo dhaafay waday dadaallo ku aadan horumarinta dacwada iyagoo gudanaya waajibaadkii loo xilsaaray waad mahadsantahay cabdiqani ugu dambeyntii maamulka riddada ugu magacaaban gobolka hiiraan ayaa sii kordhiyey dhibaatooyinka uu ku hayo bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi yaasir maxmed ayaa faahfaahinaya murtad muuse salaad weheliye oo ah gudoomiyaha maamulka riddada ee hiiraan ayaa soo saaray amaro ka dhanaha shacabka ku dhaqan magaalada beledweyne amarada uu soo saaray maamulka riddada ee hiiraan ayaa taaban doona gaadiidka ka howlgala gudaha iyo duleedka magaalada beledweyne taasoo caqabad weyn ku noqon doonta gaadiidleyda wuxuu sidoo kale maamulka riddada ee hiiraan amaro duldhigay gaadiidka ka howlgala gudaha magaalada beledweyne gaar ahaan bajaajleyda magaalada beledweyne wadarta guud wadooyinka waa lix wado waxaan rabnaa dhammaan wixii ka soo haray lixdaas wado oo mid ay tahay koonfur saddex ay tahay galbeed labana ay tahay waqooyi dhammaan wado kasta oo ka soo hartay oo si khalad ah ama si sax ah loo isticmaalo waxay ka caagan tahay mamnuuc ka tahay gaadiid nooc kasta uu yahay sidaas lamida ciidamada ammaanka oo saraakiishoodii garbayga fadhiyaan waxaan rabnaa inay waajibaadkooda gutaan inay lixdaas wado wixii ka soo haray cid kasta oo isticmaasho ay u aqoonsadaan inay sharciga ay diidan tahay inay sharciga ku tumanayso inay xasiloonida nabadgelyada ka soo horjeedo loona aqoonsado in ay argagixisada gacansaar la leedahay in magaalada beledweyne aanay jiri doonin wax bajaaj ah oo nambar aan ahayn nambar la aqoonsan yahay oo sumad lagu tix raaco aanay jirin inayna ka jiri doonin haddii alla idmo sidaasi lamida muraayadaha bensalka ah oo yacni dadku ay baabuurta saartaan iyaguna mamnuucay noqon doonaan amarka ka soo baxay maamulka riddada ee hiiraan wuxuu imaanayaa xildhimadooyinka lasoo dhaafay howlgallada mujaahidiintu ay kusii xoogaysteen magaalada beledweyne taasoo cabsi darteed maamulka riddadu ay amaradaani kusoo rogeen shacabka magaaladaasi arrintaani waxay qayb ka tahay cadaadiiska ay bulshooyinka muslimiinta ku hayaan maamulada riddada ah ee ka jira gobollada dalka shacabka muslimiinta ah ee ku dhaqan deegaanadaasi ayaa mar waliba kala kulma cadowga dil iyo dhac taasoo ay usii dheer tahay in amaro iyo caqabado ay dul saaraan isku socodka dadka iyo gaadiidka
walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkeeda horenimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalus xilligan waanaga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh